sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay xildhibaanadii ugu badnaa ee baarlamaanka maamulka galmudug ee soomaaliya ayaa diyaariyey mooshin ka dhan ah hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi axmed ducaale geeli xaaf wararka aynu helayno ayaa sheegaya in xildhibaanada mooshinka diyaariyey iyo xaaf inay isku qabteen qodobo dhowr ah oo ku aadan sidii loo wajihi lahaa shaqada deegaanada maamulkaas iyo ciidamo la sheegay in loo dhisi doono goobaha uu ka arrimiyo maamulkaas iyo talooyin xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ay siiyeen axmed ducaale geele xaaf qaar ka mid ahna uu ka biyadiiday ila wareedka warkan aynu kasoo xiganay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyey in saacadihii lasoo dhaafay ay wada kulmeen xildhibaanada hadda ku kacsan hogaamiyaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf inkastoo aan lagu guuleysan xalinta khilaafka adag ee hadda soo kala dhexgalay hogaanka ugu sareeya maamulka galmudug iyo xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi tobankii bishii janawari ee isla sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka ay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ay kalsoonidii kala laabteen cabdikariin xuseen guuleed walow lix iyo labaatankii febraayo dhankiisa cabdikariin xuseen guuleed uu sheegay inuu iska xasilay guud ahaanba xilkaas taas ayaana keentay in loo gogol xaaro doorasho ka dhacdo cadaadu muddo kadib waxaana isku soo sharaxay tiro musharaxiin ah kuwaas oo doonayay in ay qabtaan hogaanka maamulka galmudug ee soomaaliya waxaana ugu dambeyn ku guuleystay hogaamiyaha hadda lagu kacsan yahay axmed ducaale geele xaaf lamana oga halka ay ku dambeyn doonto khilaafkan cusub ee sii xoogeysanaya ee u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas iyo sidoo kale hogaamiye axmed ducaale geele